sidaad warkaba ku maqlayseen mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa laga soo xigtay inay aaminsan yihiin in la dilay saxaafiga la yidhaahdo jamaal khashoogi oo u dhashay dalka sacuudiga oo la waayey afar maalmood ka hor kadib markii uu galay qunsuliyadda dalka sacuudiga ee ku taalla magaalada istanbul halkaas oo uu u tegay si uu uga soo qaato dukumenti ku saabsan guur uu qorsheynayay in uu galo mas-uul ka tirsan qunsuliyadda sacuudiga oo istanbul jooga ayaa beeneeyey eedahaasi cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa warbixintan inoo diyaariyey
arrintan weriye jamaal khashuuqi ayaa noqotay mid indhaha warbaahinta caalamka si weyn u soo jiidatay maalmihii ugu dambeeyey islamarkaana aad wax looga qorayey iyadoo noqotay mid ka mida mawduucyada ugu culus ee la falanqeeyo bal ugu horreyn baana eegno qofka uu yahay jamaal khashuuqi cabdirashiid ijeeni waa agaasimaha xarunta daraasaadka iyo siyaasadda ee freedom center ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa waa nin sacuudiya weeye ninkaasi waxa weeye nin weriye ah wakti dheerna ayuu kasoo shaqeynayay warbaahinta waa nin qoraaya warbaahin fara badan oo kala duduwan buu usoo shaqeeyey qaar waddanka sacuudiga laga leeyahay qaar waddanka dibadiisa laga leeyahayba dhanka kale waxa weeye nin dadka ka faallooda siyaasadda weeye ninkaa jamaal waxa weeye run ahaantii wuxuu ahaa nin aada uga soo horjeeda habdhaqanka dowladdiisa sacuudiga iyo ficilo fara badan oo uu sheegay inay ku kacdo hadday tahay dhanka diinta iyo hadday tahay dhanka dowladnimadaba jamaal khashuuqi ayaa sida wararka lagu helay tegay xarunta qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay dalka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul maalinimadii salaasadii ee toddobaadkii aynu soo dhaafnay iyadoo intaasi kadibna aan la helin meel u jaan iyo cidhib dhigay labadii octoobar ayuu isagoo jooga magaalada istanbul ee waddanka turkiga ayuu wuxuu document iyo waraaqo ayuu u doontay qunsuliyadda waddanka sacuudiga kuleeyahay magaaladaas istanbul isagoo sida la sheegay doonayay documentkaasi kuwa la xidhiidha arrimo guur iyo isagoo ku mashquulsanaa marka laga soo bilaabo maalinta oo bisha waxayd labadii octoobar ilaa iyo hadda waa lala yahay ninkaasi meel allaale iyo meel jaan iyo cirib dhigay waa la waayay mas-uuliyiinta turkiga ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in baadhitaan hordhaco ay sameeyeen ciidamada boolisku uu tilmaamayo in ninkan la dilay islamarkaana ay aaminsan yihiin in dilkiisu ahaa mid qorshaysan kadibna meydkiisa laga saaray qunsuliyadda cabdiweli maxamed siyaad waxa uu ka faalooda arrimaha siyaasadda waxaana uu ku sugan yahay magaalada istanbul wararka u dambeeya waxay xoojinayaan in jamaal khashagsi oo ahaa wariye dalka sacuudiga u dhashay ilaa talaadadiina lagula ah kadib marku uu galay qunsuliyadda sacuudiga istanbul waxay sheegayaan in ninkaas la dilay kadibna meydkiisii meel kale oo qunsuliyadda ka baxsan loo qaaday saasay wararku u badinayaan inkastoo laga soo xiganayo warar aan ras ilo aan rasmi ahayn oo amniga iyo kamid a saraakiisha dowladda turkiga laakiin weli ma jiro war rasmiya oo dowladda ka soo baxay jamaal khashuuqi oo in muddo a ku noolaa waddanka maraykanka kadib markii uu si iskiya isku mustaafuriyey isagoo ka cabsi qaba halisa ka soo waajahda aragtidiisa ku aadan siyaasadda sacuudiga haddaba maxaa ilaa hadda cadayma lahayaa ee ku aadan halka uu ku dambeeyey waa kan mar kale cabdiweli maxamed sayid ninkaas sida laga warqabo qunsuliyadda qunsuliyadda sacuudiga istanbul ayuu galay dabcan waxaa la hayaa duubitaanadii iyo muuqaaladii markuu gelayay qunsuliyaddu waxay leedahay kaamirooyin dhul ku wareegsan o dhan waa dhul diblomaasiyiin iyo safaarad marka dhul aada loo amnigiisu usugan yahay marka markuu gelayay waa la hayaa laakiin kasoo bixitaankiisii meeluu ku dambeeyey lama hayo wax duubitaana iyo wax muuqaal lagama hayo qunsuliyadduna qunsulka wuxuuba sheegay in qunsuliyadda gudaheedu aysan lahayn kaamirooyin arrin arrintaas oo arrin aan la rumaysan karin oo aan mandiq ama suurtagal ahayn marka inuu gelayo waa la hayaa gooru kasoo baxayna lama oga dad baana banaanka ku sugayey oo la socday marka taas waxay muujinaysaa iyo marka lagu daro in la waayey muddo ilaa iyo talaadadii waxay muujinaysaa in ninkaas ama meesha lagu dhaxayo ama lagu dilay ama meel kale la geeyey wararka ilaa hadda la helayo ma xusayaana sida dilka loo fuliyey hase yeeshee qunsulka sacuudiga ayaa sabtidii iyo wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in dalkiisu gacan ka geysanayo baadhitaanka khashuuqi haddaba maxay baadhitaankanu sacuudigu oggolaaday uu soo kordhin karaa amaba lagu heli karaa caddaymo waa kan mar kale cabdiweli maxamed sayid sacuudiga way sheegeen laakiin waa arrin aan sida la sheegaya macno badan keenayn shan beri ka hor bay arrintu dhacday laakiin haddana ayadoo saas tahay sacuudiga waxay soo direen dad arrintaas ka qayb qaadanaya baaritaanada dowladda turkiguna way soo dhaweysay baaritaankiina weli wuu socdaa waxaana moodaa in dowladda turkiga isku dayeyso in mataqaanaa si arrin diblomaasi arrinta loo xaliyo oo mataqaana inta aysan soo bandhigin waxa xogta ay hayso bal dawladda sacuudiga iyadu is afgartaan sida waxu jiraanna lasoo loo sheego laakiin waxaa moodaa in dawladda sacuudiga weli arrintaas madaxadeyg ay ka muujinayso oo aysan doonayn dhinaca kale sabtidii shalay ayaa mas-uuliyiinta turkigu ay sheegeen inay bilaabeen baadhitaan la xidhiidha halka uu ku dambeeyey jamaal khashuuqi iyagoo intaasi sii raaciyey inay soo heli doonaan halka uu ku dambeeyey haddaba maxay yihiin tallaabooyinka sharciga u bannaana turkigu inuu qaado waa kan mar kale cabdirashiid jeeni agaasimaha xarunta freedom center sidaynu ogsoonnahay shir waxow xeerka vienna convention kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii wuxuu wuxuu dhigayaa habdhaqankay wada dhaqmayaan dawladahu iyo qunsuliyadaha iyo safaaradaha marka wuxuu mamnuucayaa ogolaansho la-aanta dawladda leh qunsuliyadaas ama safaaradda inaan dawladda ay ku dhex taallaa marnaba geli karin oo ay ka dhigan tahay sidii meel ka baxsan oo ku taalla wadankii kale marka xasaanadaasi waa jirtaa waa run laakiin dhanka kalena mas-uuliyad baa saaran wadan walba oo jooga wadan kale oo safaarad ku leh hadduu wax dhibaataa ka geysto waxa jira shuruuc hab loo maro oo caalamiya oo isla heshiiska ku qoran in markaa waxaa la gudboon wadanka turkigu inuu baadhi sameeyo hay-adihiisa baadhistu inay la yimaadaan xariifnimo ay ku soo ogaadaan ninkaasi meesha uu ku maqan yahay kadib markay soo ogaadaan ay helaan caddayn dhabana waxyaabaha u banaan waxaa kow ka mid a inay inay ina inay dacwad caalamiya ka furaan arrintaasi waa waa u banaan tahay waa kow waxaa ka laba labaadee u banaanay waxa weeye arrintaasi waxay xumaynaysaa haddii ay sidaa ay turkiga ku doodayaan u dhacdo waxay xumayn doontaa xidhiirka wadanka turkiga iyo wadanka sacuudiga sababta oo ah in safaarad ama mission shisheeye ahi uu wadan ka geysto arrimaha qafaalashada ah ama dilka ahi waxay ka dhigan tahay isku day dagaal oo labada wadan ka dhex dhaca sida sida ay procedureska iyo protocolka caalamiga ay sheegayaan arrinta iminka loo baahan yahay waxa weeye ugu horeysaa in bal arrintan cadeymo ad adag loo soo helo waana iska adag tahay run ahaantii markay arrintu sidaas oo kale safaarad iyo diblomaasiyad iyo xasaanad u gasho in cadeymo sidaa u waaweyn loo helo dalalka sacuudiga iyo turkiga ayaa muddadaasi kadib ay kasoo baxayeen aragtiyo iska soo horjeeda oo ku aadeen maqnaashiyaha jamaala khashuuqi iyago oo turkigu uu ku doodayo in aanay jirin wax caddaynaya oo ah sheegaya in uu ka soo baxay qunsuliyadda halka sacuudigana uu dhankiisa ku doodayay in isla maalintiiba uu ka soo baxay qunsuliyaddaasi jamaal khashuuqi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba caan ku ahaa aragtidiisa ku aadan ee uu kaga soo horjeedo siyaasadda waddanka sacuudiga isagoo qaar ka mid a warbaahinta caalamka kuwa ugu afka dheer oo ay ka mid tahay washington bostna ku qori jiray qormooyin uu ku durayo siyaasaddaasi dalka sacuudiga
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa warbixintaasi noo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a